Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay kulan looga hadlayay wada shaqaynta wasaaradaha maamulka Jubbaland. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Jubbaland, wasiirro, iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda Jubbaland. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamulka Jubbaland Cabdiwaaxid Maxamed Dhaqane ayaa ka warramaya ujeedka kulankan.
Kulankan waxaa weeye waa kulan la qabto saddexda bilooda mar oo ku saabsan wada shaqaynta dowladda. Marka wuxuu muhiim u yahay isku xirka arrimaha salka u ah siyaasadda dowladda. Hadduu Ilaahay idmo waxaan rajaynaynaa dadka ka qaybgalaya waxyaalaha muhiimka ah ee lagu soo bandhigi doono ajandaha ama halhayska kulanka insha Allah inay si fiican ay uga doodaan oo ka qayb galaan doodo kooban oo qof walbaba wixii ay la tahay ra'yigiisa meesha uu matalayo ayaa jiri doona hadduu Ilaahay idmo. Marka waxaan rajaynaynaa inaad si fiican uga qayb gashaan oo qof walbaba uu rag iyo dumar maadaama dhalinyarada loo badan yahay in laga wada qayb qaato hadduu Ilaahay yidhaahdo. Wasaaradda Arrimaha Gudaha waxay ka soco waxay ka shaqaysaa dhinaca siyaasadda dhisidda dowladaha heerar kala duwan ayay ku leedahay ra'yi. Marka dadka dhalinyarta ah ee ka socda hay'adaha kala duwan ee dowladdana muhiim bay u tahay. Marka waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay yidhaahdo in kulankaas noo furmaya maanta inaad si fiican uga qayb gashaan rag iyo dumarba dadka ka socda wasaaraddana ayaga xiriirin iyo doorka qaadanaya hadduu Ilaahay idmo. Marka insha Allahu wax oo laba mar oo kale iyo kala inoo dhiman oo kulankan uu dhici doono hadduu Ilaahay yidhaahdo soosaas maaha. Marka waxaan rajaynaynaa isla dadkaas iyaga inaad ka qayb qaataan insha Allahu. Marka hawshaas si fiican ha looga qayb galo aan ka wada shaqayno kulankan ayaa ka qayb qaadan doona wada shaqaynta xoojinta wasaaradaha maamulka Jubbaland